فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal waa habeennimo arbaca ay soo galaysa labaiyo labaatanka bisha dulxaja sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyadda qodobada barnaamijka dhuuxa waraysyada caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah qarax xooggan oo lala egtay gaari uu saarnaa taliyaha ciidamada dowladda federaalk jenaraal odawaa yuusuf raage xilli uu ku sugnaa gobolka shabeellaha dhexe khasaare ka dhashay qaraxaasi iyo goobta lagula egtay ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan wafdi uu horkacayo waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abucabdiraxmaan oo booqasho ku tegay jiidda hore ee dagaalka gobolka kulan dhex maray ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo wafdigaasi kelimaad laga jeediyey ayaan idiin soo gudbi doonnaa walaac la soo darsay soomaalida ku nool dalka iiraan oo duqaymo ba'an ay ku socdaan maxaa ka jira in dad soomaali ah ay ku waxyeeloobeen duqaymaha yahuudda ay ku garaacayso dalkaas qof soomaali ah oo ku sugnaa caasimada tehraan oo hadda baxsadka ah dalkaasi oo ka warramaya ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan mid ka mid a wadaadaha u fatwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo sheegay in dowladda uu hogaamiyo xasan shiikh ay noqotay mushkilad ku soo korortay bulshada dhibaato walba oo dalka ka dhacana xubnahayada ka tirsan ay geystaan wadaadkan oo fatwo doollaraysan bixin jiray balse caawa dhinaca kale ka soo jeestay ayaan idiin soo gudbi doonnaa beesha ajuuraan ee degta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo xoolo geela ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka hoggaanka iyo waxgaradka beeshaasi ayaad maqli doontaan dibadbaxyo looga soo horjeedo maamulka la baxay koonfur galbeed laguna dhaawacay ciidamo ka tirsan kuwa itoobiya oo ka dhacay magaalada kansax dheere ee gobolka baay qaar ka mid ah dadka dibadbaxa dhigaya iyo waxyaabaha ay ka cabanayaan ayaad caawa maqli doontaan faa'iidada cunnada faybarka leh waa mawduuca caawa ee xubinta faa'iidada caafimaadka wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaan barnaamijka ka marnayn ee waa mar kale iyo dhuuxa
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal halaynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maantay waxa ay qarax xooggan la egteen kolonyo ula socday taliyaha ciidanka dowladda federaalk jenaraal odawaa yuusuf raage kolonyada ayaa waxa ay marayeen duleedka deegaanka cadale ee shabeellaha dhexe qaraxa ayaa waxay si gaara ciidanka mujaahidiinta ula bartilmaameedsadeen gaarigii uu saarnaa odawaa yuusuf raage warar aynu helayno ayaa xaqiijinaya in odawaa uu weerarkaasi si dirqiga kaga badbaaday waxaa sidoo kale jira in gaarigii uu saarnaa odawaa uu sidoo kale isagana waxyeelo ay gaareen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale oo xiise leh ayaan idiin soo wadnaa balse markaa waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise waad mahadsan tahay markanna wararka caalamka dhegaystayaal dagaalka ka dhexeeya iiraan iyo maamulka yuhuudda ayaa weli soconaya xukuumadda tehraan ayaana mar kale duqaymo xooggan gelinkii dambe ee maanta ku ekaysay magaalada talaabiib iyadoo maanta ahayd maalintii shanaad ee uu weli alowsan yahay dagaalka ka dhexeeya kayaanka gumaystaha iyo dowladda iiraan xukuumadda tehraan ayaa mar kale weerar loo adeegsaday sawaariikh dheereeya ku beegsatay magaalada talaabiib ee uu caasimadda ka dhigtay maamulka yuhuudda in ka badan labaatan ilaa soddon saaruukh ayay warbaahinta yuhuudda sheegaysaa in iiraan ay maanta ku garaacday magaalada talaabiib xafiiska gurmadka degdega ah ee yuhuudda ayaana sheegay in weerarkaasi ay geysteen dhaawacyo halis ah oo haleelay dad yuhuud ah iyagoona ay weli jiraan dad burburka dhismaha weli ka hoos jira warbaahinta yuhuudda ayaana tabinaysa in sawaariikhdan ay burburiyeen dhismooyin hor leh oo ku yaalay magaalada talaabiib dhankiisa ciidanka yuhuudda ayaa sheegay in maanta duqaymo culus ka geysteen magaalada tehraan ee caasimadda u ah dowladda iiraan ciidanka yuhuudda ayaana sidoo kale iclaamiyey in sarkaal sare uu maanta ka dilay iiraan mana jiro ilaa iyo hadda ila madax bannaan oo warkaasi caddaynaya dhanka kale dowladda kenya ayaa beenisay inay ku lug leedahay hubaynta ciidamada taageerada degdega ah ee suudaan tv-ga lagu magacaabo n t v oo laga leeyahay dalka jarmalka ayaa baaritaan uu dhowaan sameeyey daaha kaga qaaday in sanduuqyo rasaas ah oo ay ku qoran yihiin calaamado kenyaan ah oo laga helay keedka hubka ee ciidamada taageerada degdega ah kaas oo ku yaala meel u dhow caasimadda suudaan ee khartuum tv-ga ayaana baahiyey sawiro uu ku caddeynayo arrinkaas balse afhayeenka dowladda kenya ayaa war rasmi ah uu soo saaray ku beeniyey cadeymahaas isagoona baaritaanka uu sameeyey tv-gaas ku tilmaamay mid dacaayad ah waxa uuna sidoo kale tibaaxay in doorka kenya ee arrimaha suudaan uu yahay mid ku kooban door nabadeed waa sida uu hadalka u dhigay waxaa xusid mudan in dowladda kenya ay magaalada caasimadda ee nairobi ku martigelisay xubno ka tirsan ciidamada taageerada degdega kuwaas oo shir ku qaaday halkaas kuna dhawaaqay inay dhisayaan xukuumad barbar socota tan suudaan arrintan oo ay dowladda suudaan ugu falcelisay inay joojisay dhammaan badeecadaha laga keena kenya ugu dambayntii faana oo sheegtay inay soo riday diyaarad militari oo ay saarnaayeen saraakiil sare oo itoobiyaan ah kooxaha mucaaradka ee ka howlgala gudaha dalka itoobiya ayaa lagu soo warramayaa in ay soo rideen diyaarad militari oo nooceedu yahay kuwa qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikobtarka oo ay lahaayeen ciidamada dowladda xabashida itoobiya sida ay wararku tibaaxayaan diyaaraddan ayaa axaddii lasoo dhaafay ku soo dhacday deegaan dhaca gobolka amxaarada kadib markii ay toogteen maleeshiyaadka faano sida ay sheegeen ilawareedyo diyaaraddan oo si gaar ah ugu dhacday deegaanka debresina ee degmada dembiya ee duleedka magaalada gondar ayaa la sheegay in safarkeeda uu ku jihaysnaa magaalada gorgora ee ku taalla dhinaca waqooyi ee harada taana ilo deegaan ah ayaa warbaahinta u sheegay inay maqleen qarax aad u xooggan waxayna wararku sheegayaan in diyaaraddu ay siday saraakiil ka tirsan dowladda xabashida itoobiya inkastoo magacyadooda aan lasoo bandhigin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka amxaarada ee maqaarsaarka u ah maamulka abiy axmed ayaa xaqiijiyey dhacdadaasi inkastoo ay ku tilmaameen shil dhacay kadib markii mid ka mid ah baalasha diyaaradda uu ku dhacay geed sida ay xaqiijisay warbaahinta barokena diyaaraddan waxaa la socday saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya oo ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka itoobiya madaxweynaha ismaamulka amxaarada iyo guddoomiyaha golaha federaalka ee baarlamaanka itoobiya mas-uuliyiintan ayaa magaalada goondar kaga qayb galay barnaamij ay soo qabanqaabisay jaamacadda goondar kaasi oo isniintii shalay warbaahinta dowladda ay soo bandhigtay sawiradooda iyaga oo booqanaya goobo ku yaala xarunta gobolka ee baahirdaar si kastaba ha ahaatee ilaa haatan khasaaraha dhacdadan si madax bannaan looma xaqiijin iyadoona dhinaca dowladda xabashida itoobiya aynay ilaa iyo hadda faahfaahin dheeraad ah aynay ka bixin heerka uu gaarsiisan yahay burburka diyaaradda wararkii caalamkana waa naga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي وهجاج walaac xooggan ayaa waxa uu la soo darsayay soomaalida ku nool dalka iiraan halkaasi oo ay ka socdaan dagaallo xooggan oo u dhexeeya yahuudda iyo sidoo kale shiicada iiraan axmed cabdi waxa uu degan yahay magaalada qum ee bartamaha dalka iiraan waxa uu dhowaan ku sugnaa magaalada tehraan ee caasimadda dalka iiraan halkaasi oo ay ku dhacayeen gantaalada yahuudda ilaa iyo haddana bartilmaameed u ah yahuudda axmed waxa uu sheegay in qof soomaali ah uu qayb ka noqday dadka ku dhaawacmay duqeymahaas wuxuuna ka waramay waxyaabaha ay hadda qorsheynayaan isaga iyo tiro soomaali ah oo halkaasi ku jooga ganacsato iyo sidoo kale arday axmed maxamuud cabdi baa la yidhahdaa waxaa jooga magaalada qum taqriiban waxay ku taallaa sentraalka waddankay ku taallaa waxay u dhaxaysaa magaalada caasimada ee teheraan iyo magaalada isfahaan bay udhaxaysaa anu waddanka waa waan ku noolahay muddo ilaa laga soo bilaabo labada kun iyo saddex iyo tobankii inta udhaxaysa ilaa ega qumta gudaheeda waxba kama dhicin laakiin banaankeeda meelaha buuralayda iyo waxba soo gagaadhay baa lagu sheegayaa marka shalay waxaa joogay caasimadda xalay baan soo galay marka caasimadda inta badan way xidhnayd dadkuna waddooyinka sidii ay zaxmadda u ahaan jirtay ma ahayn tareenada oo kale dad yar baa saaraa waagii hore marka aad u fiiriso aad bay magaalada u buuxi jirtay zaxmad weyn u ahaan jirtay marka waa laga dareemayay xagga caasimadda halkan aan joogo anigu hadda dareen badan hadda kama jiro ilaa marka laga reebo dee in magaalada atraafteeda lagu sheegayo in waxyaalaha ku dhaceen qaraxiyo laba magaalada cabsicabsi baa ka jirtay markii horena marka waan gaadhay oo dan baan hawl baa iga xidhnayd oo shalay subaxdii baan tegey hawlahayga qaarkood weegiiba laba jeer saddex jeer waan tagaa sida caasimadda marka aduu dadku waa soo yaacayeen oo ay ka soo baxayeen inta badan marka arrimaha jira dartood baa marka aan usoo lobano waxaa la soo guray niyahow horta wadanka dadku inta badan waa dad dagaalada yaqaano oo ma cabsi badno sida wadamada qaarkood ka dhacda marka uu wax dhaco u kala yaaco magaalooyinka qaarkood iyada oo qaraxyo ka dhacayba sida isfahaan oo kale iyo ayna dadku dambaga lahayn hase ahaatee dee isbeddel waa laga dareemayaa sidii uu ahaan jiray waddanku caasimadoo kale haddaan soo qaato kolley waan arkaya aniga laftaydu marka aan sii gelayey oo kale iyo aroortii meelaha uura ay ka kacday oo kale oo aan u malayn inay inay kaalin shidaalahayd ma aqaano marka waa jiray kolley isbeddel caasimadda haka caasimadda waa isbeddel waa jiray meelaha ay ka dhaceen inta hadda inta badan aan ka warqabo xaruma dad shacabay ay degan yihiin ayaa u badan yihiin siiba galbeedka magaalada waddanka iyo waqooyi galbeed sida magaalada zanjaan iyo tabriisiyo intuu hadda wax soo gaadhay dad shacaba dhismayaal ay degan yihiin iyo waddooyinka iyo waxaasay u badan yihiin sida magaalada la yidhahdo kirmanshaah dhakhaatiir dad shacaba lagu daaweynayo ayuu soo gaadhay waxyaalo badan soo gaadhay shalay soomaali marka laysku dadaalo dadka jooga dadka shaqeeya oo bistisiya waxaa u jooga iyo dad kaloo waxbarasho u jooga ilaa lix qof meelahaas kama badna marka lasu geeyo hadda lix qof laba qof yar waxaa jira caasimad kuliyadda caafimaadka ee teheraan barta firir baa madaxa iyo dhabar kasoo ergaaray daraad meel uu ka dhacay qarax buu ka yarraacay xaaladdiis way saalantahay xaaladdiis way fududahay marka waxaa lay sheegay hadda inuu dhexda kusii jiro oo uu leeyahay xaggaa azarbajaan baan u kacaya uu dhexda kusii jira lay sheegay anu lama lama hadale liya waxaanoo qorshe ah kolley waan tashanaynaa oo maanta iyo arsu imanaynaa galabtii iyo hadda qaar baa kasoo caasimada kasoo baxay oo xaggayga usoo socda magaalada aan joogo ee quum marka kolley waan tashanaynaa oo ma garanaysaa inaan sii joogno waddanka iyo inaan ma garanaysaa maxnaanino oon ka baxno waxbaan ku leeyahan qorshaynaynaa walaacu de waxaa weeyaan un inuu dagaalku sii ballaadho ma garanaysaa dee ay sii waxaystaato oo ma garanaysaa meesha de godoon aan ku gallo ayaan walaac ka qabnaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal isla maraynaa wafdigii uu horkacayo waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa waxay booqasho ku tageen jiidda hore ee dagaalka gobolka waxayna halkaasi kula soo kulmeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee la dagaalamaya ciidanka shisheeyaha iyo kuwa soomaalida ee halkaasi ka dagaalamaya sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka qaybna ka ah wafdiga ayaa ciidamada mujaahidiinta u jeediyey kelimad muhiim ah oo ka hadlaysa fadliga jihaadka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله سفر بانهين وأنا يصابق إن شاء الله تعالى إلهي وحن كبر الناس سبحانه وتعالى كل كان الناس إلهي إنه قدم داف هذا وقنا الله كتبيه سبحانه وتعالى مسلمين تنا فرحد إيوانا كوسو جيدا الله نقدم أحبتي في الله waxaan ku jirnaa xamal acmaasha uu ilaahay inoo jideeyey ka mid a bal ka ugu fadli badan bacda tawxiid illaah wa bacda asalaat almaktuubaat ayaan ku jirnaa ilaahay inoo qadaray subxaana wa tacaala nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay inaan cadow leenahay la yidhaahdo shaydaan cadowgaa shaydaanka ah wuxuu nagu hor istaagahayaa diinta islaamka sababtuna waxaa weeyaan isaga ayaa ilaahay caasiyey ilaahayna naarba ugu talagalay subxaana wa tacaala sidaa darteed wuxuu rabaa wax naarta la gala waa marka ilaahay caasiya inuu marka ku fidneeyo suu ku dhaartayba asagu inuu horay iyo gadaal iyo midig iyo bidix naga imaanhayo nebiga marka wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam shayddaanka inaga quusan mahayo ilaa aan jihaad gallo nebiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam diinta islaamka inaad qaadato oo tawxiidka aad si fiican u fahanto haddaad isku daydo shayddaanku wuxuu ku leeyahay hawshaa jooji inaad tawxiidka si fiican u qaadato ilaahay keligii aad barido oo ilaahay aad ka xaakim dhigkelia ka xaakim dhigato oo ilaahay keligii aad aaminto oo ilaahay keligii subxaana wa tacaalaa oo alla kuu noqdo shayddaanku wuxuu leeyahay arrintaa iska daa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi haddaad diiddo oo tidhaahdo anigu diinta islaamkaan qaadan tawxiidka dhabtaan qaadan khuraafaadkana waan iska dayn wuxuu ku leeyahay waa yahay gurigaaga joog beertaada falo geelaaga raac dukaankaaga furo baabuurkaaga wado ha ka tegin magaaladaada wadaadda ha raacin gobollo kale ha aadin nebigu wuxuu yidhi haddaad diiddo oo deegaankada ka soo baxdo oo mujaahiintaad ku soo biirto wuxuu ku leeyahay waaba ku arkaa waa lagu wataaye qori ha qaadaninoo jihaadka aadin buu ku dhihi hebelba waa jooga hebella waa joogaaye meeshaada iska joog waddanka kasoos mujaahidiinta ka mid noqo dugsiyada qabo meelaha ka muxaadare masaajida ka adin waayahay wuxuu ku leeyahay jihaad ha isku aadin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad diiddo oo tidhi anigu jihaad baan qori qaatood mucaskaraad gasho ood kadibna aad jihaad ku biirto markaasuu shaydaan kaa tegahaya waa kaa quustay ilaahay waxaan ka rajaynay aan noqonno oon marayno xilliga uu shaydaanku naga quustay allahu akbar nabiga calayhi salaatu wasalaam laba su'aalood baa la weydiiyey mar waxaa la yidhi allow dadka yaa ugu fadli badan marna waxaa la yidhi acmaasha la qabta ta ugu fadli badan dad iyo acmaal sokalaa maaha acmaashu waa salaadii waa sekadii waa soomkii waa qur'aan akhriskii waa wardigii dadkuna waa innageennan nab allow dadka yaa ugu fadli badan baa la yidhi nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam mujaahidun yujaahidu binafsihi wa maalihi dadka waxaa ugu fadli badan ruuxii naf iyo maalba jihaadka ku bixiyey allahu akbar waxaa nebiga ilaahayow acmaasha la qabta marka dadkii garanaya acmaasha kuwe ugu fadli badan nebigu wuxuu yihi asalaatu liwaqtihaa salaada waajibka ah oo awalka laga tukado haddaan la taakhiirinayn nabalow maxaa ku xigaa la yidhi aljihaad fii sabiili illaah acmaasha la qabto tii ugu fadli badnayd baan haynaa insha allahu tacaala bacda tawxiid wa salawaat alkhams dadkana kuwa ugu fadli badnayd baan hay insha allahu tacaala hawshaa nin ilaahay uu doortay baa la siiyaa nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam adduunka ilaahay ninuu jecel yahayna waa siiyaa mid uusan rabin oo gaal gaal dhalan ilaahay waa siiyaa adduunka maraykan iyo yuhuud yaa ka diyaaro badan yaa ka dhaqaalo badan laakiin ilaahay diinka iyo cibaada ilahay muxuu siiyaa ruux uu jecel yahay keligii buu ilaahay siiyaa diintan ilaahay wuxuu siiyaa ninuu ilaahay uu jecel yahay muumin baad noqotay haddana ilaahay kelimadiisa u dagaalamaysaa ikhwaani acmaashan aan ku jirro iyo jihaadka aan ku jirro waa jihaadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa jihaadkii abubakar waa cumar waa cuhmaan waa xamse waa cali waa sidina cuhmaan raxmatullahi caleyh wa anna haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuu samayn waddadii wataa waa toosan tahay qaada midii ayaan haynaa jihaadka aan ku jirro nebigeennii baa lagu dhaawacay calayhi salaatu wasalaam ilkihiisii baa lagu daadiyey oo madaxiisii baa la daqray oo nabiga muxug ayuu ka jabi gaadhay calayhi salaatu wasalaam sayidinaa cumar asagoo imaamaa lagu dilay sayid calina asagoo imaamaa lagu dilay sayid cuhmaanna asagoo kitaabkale ayaa madaxa laga jaray dadkaa maxaa loo laayay diinta ilaahay subxaana wa tacaala nin ay wax ka galeen ma jirto nabiga iyo khulafaau raashidiin iyo xamse cid ay dembi ka galeen ma jirtee jihaadka ilaahay baa lagu dilahayey diinka ilaahay baa lagu dilahayey innaguna maxaan gacanta ku haynaa nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam diintan waxay ku bilaabatay iyadoo qariib ah nebiga keligiis haddana hal saxaabi haddana abuubakar khadiija iyo ku bilaabatay waxay ku laaban doontaa meeshii bay ku laaban doontaa buu nebigu calayhi salaam diintii qariibnimay ku laaban doontaa waduubaa jannada yaa iska leh xilligaa dadkii diinta qariib ku noqda maanta maanaa qariib hayn jihaadka fadligu leey waxaa ka mid ah markaad goob dagaal joogto oo macrikadii iyo cadowgii ku soo baxayo oo dagaal inuu dhaco la filahayo suuq baa meeshaa ka furmahaya hal la diyaargabo dagaal waa la soo baxay ama innagii baa kamiin gelayna iyo dagaal ama dagaalba dagaal hala qaadaa layihi markaa isqabaqaabilaysa suuq baa meesha ka furmay suuq hadduu furmo afar shay baa meesha iskugu yimaada xoolo iyo ninkii watay ee inuu gato rabay lacag iyo ninkii rabay xoolaha inuu gato toosaa maaha xoolna way imaan lacagna way imaan laba jaaniboo midna uu wax wato midna wax gadanayana waa imaan soo mahayn afartaasaa imaanaysa xabadda jihaadka markii loo diyaargaroobo goobta macrikadu ay ka dhaxaysa suuq baa ka furan ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna goobta macrikada suuq baa ka furmaya adigu bili'aadam haddii aan nahay innagu kii wax waday baan nahay waxa aan wadnay soo iibsanayna maxaa weeye waa nafteenna xagga kale yaa naftii naga iibsanayo imaanhaya allah lacagta ilaahay uu nafteen naga sanaya maxay tahay aljanna aljanna nafteenna marka ilaahay inaan ka iibinno ilaahayna uu janno noogu bedelo ma rabno se ma rabno ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan filin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka sidoo kale sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan weliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa dhankiisa jeediyey kelimad ka hadlaysa asbaabaha sugnaanta wuxuuna ciidanka mujaahidiinta ku bogaadiyey shaqada ay hayaan isagoona tilmaamin sababtooda lagu helay amniga ah iyo ku dhaqanka shareecada islaamka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى أن أمها النقينا نعمتيisa faraha badan uu dusheena ku galladaysaan u mahadnaqaynaa Ee, maanta waxaa farxad inoo ah xaqiiqatan hadday mogtahay inaan halkaan idinku soo booqanno idinkoo ribaad ku jiro oo cadowgii ilaahi subxana watacaala hor taagan dariiqadii nebi maxamed sal alay wasalam iyo saxaabada ee noo jeexeen anagoo ku taagan inaan halkaa idinku soo booqanno waxaa ogtaa farxad ay inoo tahay xaqiiqatan ikhwaani sheekha ayaana wacdiyey jazaahu allahu khayran jihaadka fadliga uu leeyahay iyo khayrka maanta ilahi subxana wataala inu dhexalsiiyey mogtahay iyo wanaagga aan ku dhex jirno sheekha ayaana danaysiiyey jazaahu allahu khayran ilahi subxana wataala miisaanka xasanaadka alla u saaro xaqiiqatan maanta haddii qofka aan daraensanayn mogtahay mogtahay nimcada aan ku jirno iyo khayrka aan ku jirno qofkaasi xawayaan waa qof khasaaray xaqiiqatan ilahi subxana wataala na soo waafajiyey annaga maanta waxaa halkan u joognaa waa difaaca diinta waa difaaca raa'is tawxiid laa ilaaha ila allahu muxamedan rasuulullah difaacayna maanta waxaan difaacaynaa kitaabka qur-aanka ayaan difaacaynaa waxaan ka hor taaganahay mid kasta oo mugtahay xadgudbay ee rabo diin gaalo inuu mugtahay waddanka lagu maamulo inuu u sacyo rabo ayaan ka hor taaganahay waxa ay raadinayaan maxay tahay diin gaalo waddanka in lagu maamulo oo baibalka mugtagta ay ku dhaqmaan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu ilaahi subxana wataala siduu yidhi dad raba inaan mugtahay si ay iyaga u gaaloobeen inaan u gaalowno ayaan maanta ka hor taaganahay ilaahi subxana wataala nimcadaas iyo waddadaas na waafajiyey ikhwaani ee maadaama aan dagaal ku jirno oo cadow aan is- ishayno waxaa laga maarmaan ah inaan sahay qaadanno mar kastaba oo sahay aan qaadanno oo camalkan iyo waddadan iyo khayrkan saan uga daalin leanna annaga waxaan u dagaalamayna waa diin waa mabda saas ma qulubtana way mirirtaa oo mugtahay way daxalaysani haddaana mugtahay mugtahay la daxal qaadin oo aan la sifaynin oo mar kasta aan laga warhaynin way daxalaysani waxaa dhici karta mugtahay inay galaa- gadaal u laabato waxaa dhici karta in naf iyo shaydaanna u sheekeeyaan waxaa dhici karta mugtahay shayaatiin insi inay mugtahay xoogaa u sheekeeyaan u sheeka xumeeyaan oo nimcada uu ku jiro ilaa mugtahay nimco kastaba mugtahay waxay leedahay mugtahay waxay leedahay dad xasda ayay leedahay nimcada maanta aan ku jirno dadaa waxa weeyaan noo quurila dadaa mugtahay noo quurila dadaa mugtahay dimuqraadiyad iyo gaalo iyo mugtahay kiniisad iyo mugtahay baybal u dagaalamaya maanta annagana diinta ilaahi subxana watacaala kuryeelideeda aan u dagaalamayna maanta waa nimco xaqiiqatan ilahi subxana wataala na waafajiyey marka ikhwaani waxaa laga maarmaan ah marka maxaa ku badbaadi karnaa maxaa sabaad ku heli karnaa maxaa sugnaasho ku heli karnaa qofku inuu is weydiiyo maxaa ilaahi subxana watacaala mugtahay sida waddadaani iyo khayrkan uu noogu sii daa'imo maxaa noo suuragelin karo ikhwaani zamanka aan ku jirno iyo xilliga aan joogno waxyaalaha qofka mujaahidka u baahi badan yahay waxa weyaan athabaatu calaa diinihi diintiisa si ugu sugnaan lahaa si waxaa ogta lugaha dhulkay ugu qaban lahaayeen soo mugta nimcadan oo sheekh hadda ka sheekeynaya sidii waxaweyaan ugu sii mugta ugu sii dhex jiri lahaa waxyaalaha ugu muhiimsanay ka mid tahay wuu iskiga fogeyn lahaa wax kasta waxaweyaan waddadan ka leexin karo xudayfata bin limaan radia allahu canhu wuxuu dhihi jiri nebi sal alay slam xilligiis dadka waxay wejin jireen khayrka ayay waraysan jireen ayay waraysan jireen khayrkay waraysan jireen laakiin aniga waxau yidhi waxaan waraysan jiray shartan ayaa waraysan jiray anoo ka cabsanaya inaan mugtahay ugu dhaco oo mugtahay waxa weyaan aan mugtahay naar saas aan ku galo marka ikhwaani jazaakum allahu khayr waxaan rabnaa dhowr arrimood oo qofka muslimka ama mujaahidka ah haddii uu la imaado u suuragelinayo waddada inuu ku sugnaado waxaa ka mid ah waxyaalaha keenaya qofku inuu mugta ku sugnaado waddadaani alla ka cabsi ilaahi subxana wa tacaala inuu ka baqo fi siri walcalan si muuqata iyo si qarsoon buu ilahi subxana wataala inuga baqo markuu dadka dhex joogo iyo markuu keligiis yahayba isku mid alle inuuga baqo oo ilahi subxana wa tacaala mugta yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur ilahi subxana wataala isha wax khiyaanayso iyo laabta wax lagu qariyo ilahi subxana wataala wadaalacanaya ilaahi subxana wataala inuu ka baqo waxyaalaha sugnaanshaha keenaya ay ka mid tahay oo ilaahi subxana watacaala awaamirtiisa uu qaato waxyaalaha uu ka reebay inuu ka haro waxaa ka mid ah ikhwaani jazaakum allahu khayran waxyaalaha sugnaanshaha keeno inuu waddadan ku sugnaado keeno waxaa ka mid ah aliksaaru min min alcibaadati wa min kulli maa yuqaribu bayna alcabdi wa rabbihi in la badiyo cibaadada cibaadada in la badiyo salaatuleylka qur'aan akhriska adkaaru sabax almasaa sadaqada hadalka fiican salaanta maxabada walaalaha dhexdooda ka dhexayso khidmada walaalaha loo khidmaynaayo waxaasoo dhan mugta inuu badiyo waa cibaado hadda maanta wax ku mashquulinaya male geedaha hoostooda ay ku jirtaan cadow aa hor fadhidaan marka in dikriga ilahi subxana watacaala la badiyo nebi sal ly slam salligiisa la badiyo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyu alcadiim inuu qofka mugta carabkiisa uu ku soo celceliyo oo badiyo oo mar kasta waxa weeyaan adkaar sabax almasaa uu akriyo subxaana allah walxamdu lilah uu markasta ku celceliyo waa albaaqiyaat asaalixaat qofka markasta inuu dhaho ducadan inuu maanta ku daro ikhwaani marka jazakum allahu khayran waxaa kaloo iyadan xusid mudan markii cadow la hor fadhiyo oo lala dagaalamaya cadowga waxyaalaha cadowga aan ugu guuleysanayna ma aha ogaada agabka aan haysanno salama socotaan waxyaalaha cadowgaas aan ugu guuleysanayna agabka aan haysanna ma ah waa ku xirnaanshaha ilahi subana watacaala iyo ka alla alla ka cabsigeenna ayaa cadowga ugu guuleysanayna ilahi subana wataala ayad qur'an wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru allaha kasiiran lacallakum tuflixuun haddii aad la kulantaan koox gaalo ah yah fahbutuu sugnaada oo mugta lugaha dhulka ha idin qabtaan oo ho waxaa cararnina taagnaada la dagaalama cadowga iska dhiciya fahbutuu wadkuru allaha kaiiran alla in badan xusa kaiiranu ilahi subana wataala ku tilmaamay yaa turaa bal ka warrama wuxuu ilahi subana wataala kaiir ku tilmaamay ka warrama marka waxaa la rabaa insha allahu tacaala in lagu dadaalo maadaama mugtahay cibaado aan ku jirno in mugtahay dikriga ilahi subana watacaala iyo xuska alle carabkeena markasta uu ka qoynaado waxaa ka mid ah ikhwaani dadka saalixiinta ah ee wanaagsan ee waddadan nooga horreeyey ee mogtahay diintana soo gaarsiiyey culummadii hore kutubtii ay qoreen iyo taariikhdooda kulli inaan waxaway la mutaalacaysan nebi sal ly slam siiradiisa inaan mutaalacaysan nebi sal ly slam ghazawaadkiisa bal fiiriya yah maxaa cibar iyo duruus ku jirta in la fiiriyaa la rabaa qaabka nebi sal ly slam duulamaad ku diri jiray sidii saxaabada mogtahay sarayaadka iyo ciidamada uula dardaarmi jiray sidii askarta u dhisi jiray sidii macluumaadkooda kor ugu qaadi jiray waxaa ka mid ah ikhwaani jazaakum allahu khayran waxaa laha keeno sugnaanshaha kasratu ducaa alle bari badan ilahi subana watacaala gacmaha in loo taago oo la baryo oo alla laisku xiro oo salaatuleyl mugta la tukado oo ilahi subana wataala la weydiisto inuu ilahi subana sugnaansho ku siiyo jazaakum allahu khayran maanta da waa idin soo salaanay ilahi subana wataala ha idin xifdiyo muslimiinta maanta xaqiiqatan waxaa weyaan ama wilaayaadka joogo cidda maanta mogtahay ilahi subana wataala sabab ugu dhigay amniga ka dhex jiro waa idinka ogaada xijaabka gabdhaha muslimaadka ay qaadanayaan maanta ee wataan ilahi subana wataala idinku sabab idinkaga dhigay waa laydinku xisaabtamaya maanta qofka waxaa la u fakiisa inuu ballaariyo maskaxdiisana mugta uu fakeraa la rabaa maanta dadka la sugaayo ee dadka mugta cizigooda iyo sharafkooda inuu soo celiy la rabo idinkaa kowkaa ogaada saas ma ilahi subana wataala waxaan weydiisanaynaa inuu dindhoo dambi dhaafo jazaakum allahu khayran hada wabilahi tawfiiq sal allah waslam ala nabiyina maxamed kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdisamed abo cabdiraxmaan weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo kelimad dhiirigelina u jeedinayey ciidamada shabaabul mujaahidiin ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka gobolka shabeellaha hoose
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
waa hagaag munaasabad ka dhacday magaalada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayay beesha juuraan waxay ku wareejisay toban neef oo geel ah oo ay u talagashay ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbixiran furimaha hore ee dagaalka geela oo toban neef ah ayaa waxaa si gaar ah maamulka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu wareejiyey jufada waalamaga oo ka tirsan beesha juuraan waxayna sheegeen inay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee furimaha hore ku sugan wax garadka ah iyo nabadoonada beesha juuraan ayaa ugu horeen goobta ka hadlay geelaas tobanka neef ah waxaa soo aruuriyey beelweynta reer juuraan qaas ahaan jifida reer waalamago waxayna uga tala gashay in mujaahidiinta meel walba ay joogaan in ay ku taakuleeyaan insha allahu tacaala waxaanu diyaar u nahay mar kastaba iyo mar kastaba in aan macnaha mujaahidiinta meel walba ay joogaan in aan ku taakuleeyno naf iyo maal geel ha noqoto lo' ha noqoto waxaa tihi araarta waa midda horaasir mid abuurtana kow ma joogto kow lamaba joogabo ee haddii allah idmo dhammaan inta intaa soo aruurisay oo soo taakulaysa mujaahidiinta meel walba joogto waxaan ilaahay ugu tuugaynaa in ilaahay miisaankooda aakhir ugu kabo ilaahay dartiis ayaan u baxsan insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq halkaan waxaan ku joognaa maanta geel aan ku wareejinayno walaayada geelkaas oo dhan toban halladoo geel ah geelka asaga ahna waxaa bixiyey magac waalamugo geelkaas waalamagaa bixiyey waxaana bixiyey ganacsatada beeralayda xooleyda ayaa toban halladoo geela bixisay asalaamu calaykum anigoo matalaya guddiga xoole aruurinta beesha ajuuraan khaasatan jifada reer waalamaga toban neef oo geel ah oo aan ugu tala galnay mujaahidiinta ee kaga jira ribaadka safka hore ee cadowga insha allah tobankaas neef ooaan ka soo aruurinay degmada bu'aala iyo nawaaxigeeda insha allah waxaan rabnaa tobankaas neef inaan ku wareejinno nabadoonnada reer waalamaga wakiilka uga ah inuu uwaaska ku wareejiyo asalaamu calaykum anigoo ah wakiilka nabadoonnada beesha waalamaga waxaan halkan ku haynaa aan rabnaa inaan ku wareejiyo ogaas muuse ogaas maxamed qalenle inaan ku wareejino tobanka neef ee geela ah ee ay keentay beesha ajuuraan gaar ahaan beesha waalamaga degmada bu'aale ayaana bixisay waalamagaa ku nool soomaaliyey ama ajuuraan waxaa iga guubaabe ah gaal waa tashtay go'aanuu gaaray waxaad maqlayseen axmaar inay tidhi soomaali shanqa ha la qaybiyo si kale oo lagu qaban karo ma jiro ama kitaabkan looga hortegi karo ma jiro annaga ummadda muslimiinta ee waxaan leenahay aan isku tashannu maraykan hadduu noo malaynahay dad hurdaayo hurdada waan ka toosnay maraykanoo ogaaw insha allahu bidmilaahi tabaarak wa tacaala waxaana doonaynaa litakuuna kelimatullaahi hiya alculyaa inaan uu diyaar garowne maraykanoo ogaaw ugaas muuse ugaas maxamed qaliinle oo jufada waalamagaa ku wareejisay geela ayaa isagana munaasabadda ka hadlay wuxuuna geelaasi ku wareejiyey maamulka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe si ay u gaarsiiyaan ciidanka mujaahidiinta ee jiidda hore ku sugan bismillahi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin maanta waxaan u joognaa xaflad oo beelweynta ajuuraan ay garoonkeedii xoolo bixinta ay taagan tahay degmada bu'aali ah xoolahaas oo ah in loo bixiyo ilaahay dartiis oo lagu jihaado mooradii ka soo baxeenna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay mooro barakaysan inuu ilaahay ka dhigo raggii ka soo shaqayna ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu rajaynayaa inuu ilaahay ka dhigo dad ikhlaas oo ka shaqaynahayay ajar iyo xasanaadkii ay ku soo shaqeeyeen inuu ilaahay siiyo waxaan waxaan u bixinay gaalo hadday midowday annagana muslimiin anna waa allahu akbar annagana waa midoownay waxaan ku midownay qabiil walbaba in jufadi ka mid inay ayagana istaagto waa birama io sugunta i teersa waay biramihii waxaan ku bixinay ari laba boqoloo neef ah beesha ajuulan degmada bu'aale ah maantana waxaan u taagannahay toban neef oo geela oo qalowlihiisa ay qaylinayso ayaan ku bixinay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu iimaankeenna ku sugo ikhlaas nooga dhigo gaaladana inuu ilaahay jibiyo ayaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan leeyahay oo kalo hal yaroo gaba yare waxaad ogaanayseen xa alla quraankun waaye xabiib waa eebbahey xasanow xawaaddey inaan haysno waad og tahay ra'aydana ay ka taagan tahay xamarweenna inaan ka taagnaan jecelnaa insha allah laakiin qabsigeena iyo hammigeena waxa waaye qudus masaajidkii weynaa inaan qabsano allahu akbar waxaan leeyahay muslimiinta meel walba joogto jihaadka inaad u istaagtaan meeshii wax ka baxaan oo ilaahay dirsi ugu baxaan beddelkooda ilaahay baa kiina walaalaha muslimiinta meel walba jooga furmaan waxaan leeyahay kii shahiidina shahaada allah ka aqbalo annagana si ay noo difaacaan oo aan janno ku galno kii dhaawacanina dhaawac ilaah u fududeey kii noolna ilaah u sug tan kale waxaad ogaanaysaan annaga geelkii waxaan u gudbinayaa waaligeenna gobolka sheekh cali daraawiish ayaan ku wareejina gaar ahaana waaligeenna oo wakiil ka ah sheekh cali daraawiish iga qiblow toban neef geel ah iga qiblow waxgaradka beelaha kale ee iyagana munaasabadda joogay ayaa bogaadiye geel ay bixisay ajuuraan ilaahay baa ku mahadsan waxaan kaloo u mahad celinaynaa beelweynta ajuuraan oo bixisay geel iyo geesla annagana waadna araabiseen maalin hore waxaan u joognay ari inaad bixiseen maantana geel aad bixiseen waxaa gadaashaanada taagan toban neef oo geel ah mahadna maanta allah ayaa iska leh mahad allah kadib waxaan u mahad celinaynaa beesha ajuuraan oo maanta waalmage ee keentay toban neef oo geela ay u keentay walaalaha mujaahidiinta ribaadka ku jiray ayay u keentay walaalahan waxaan leenahay waxaad maanta la baxdeen ilaahay agtiisa idiin yeelan suu allah u sheegay uu yidhi wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuh cinda allah noo gabalkun roogna ma argoyne tumunneef geela gabalkun la sheeni oo sheentay beelweynta ajuuraan haddana gaar ahaan waalmugo may fadaanee islaanka horta intii oo nankasta wallabaha oo walla dhiibada waa maysin sheegay sa ajuuran sameeyo inaan kasta ka daydo ma ajuuran dan lamba boqol neef inaan dhiibi geegan ma teegin tumuneef geela inta inta hadana sheeneen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي وهجاج mid ka mid ah wadaadaha u fatwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in dowladda uu hogaamiyo xasan sheikh ay noqotay mushkilad ku soo korortay bulshada waxaa dhibaatooyin geystana ay yihiin xubnaha iyada ka tirsan bashiir axmed salaad oo ka mid a wadaadaha u fatwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay tahay mid fashilantay islamarkaana caqabad ku ah bulshada wuxuu tilmaamay inay horseeday dhibaatada ay magaalada ka wado inay geysay baadiyaha islamarkaana ay hubka isugu dhiibaan qabaa'ilka wuxuu intaas ku daray inaysan wax kalsooni ah ka dhex jirin hay-adaha dowladda federaalka kuwa dhibaatada geysanayana ay yihiin xubnahayada ka tirsan dowladda noocaas ahna aysan heli doonin kalsoonida ay bulshada raadinayso waa kan bashiir axmed salaad kulankii magaalada xalintiisa maamulidiisa baan ku fashilannahay fashilkaas oo keenay in ummaddu iska layso waxaysan iska laynin qabaa'ishu bal keenay in fashilka magaalada iyo dowladdu uu u dhaco bulshadii miyiga oo khilaafaadkoodii khilaafaad siyaasiyahii ay ku soo biiraan hubkay isku leelayeenna hubkii dowladduay ku soo biiraan marka mushkiladii dowladda dowladuma mushkilo ah soo korortay miya mase waa xal soo kordhay ana waxaan u arkaa inaan ku fashilannahay maamulkii mushkiladda dowladeed bal xataa uu naga saameeyey xoogaagii miyiga noo jiray oo lagu nabdoonaa qofka soomaaliga meesha uu la-yahay haddaan la fahmin lama daaweyn karo caloolna waxay ku bokooto lama daaweeyo soomaaliga meesha uu la-yahay kalsooni la-aan weeye madaxweynaha iyo dhammaan mas-uuliyiinta waxaan u sheegayaa marka anugu qiimeeyo dowladdeenna soo jirtay ama hadda jirtaba waxaa ii muuqata dowladd aan isku kalsoonayn mu-asasooyin dowladda aan lafteeda baan isku kalsoonayn shacab aan ku kalsoonayno dowladdiisa shacab aan isku kalsoonayn marka dowladda ay laftoodu kala baqaysa ama aan isku kalsoonayn oo baarlamaanka aan lagu kalsoonayn oo golo wasiir aan lagu kalsoonayn oo maxkamad aan lagu kalsoonayn dowladdu marka ayada lafteeda isku kalsoonayn sidee shacabkeedu ugu kalsoonaan karaa haddaan magaalada marayno waa ka xumahay inaan kelimaddaa yaraaho waxaa ka soo horjeeda dowladda oo nidaamka dowladda khilaafahaya shacabka maahane waa dad dowladda maarata calaamadeeda wata tuutaheeda wata teetarkeeda wata weeye marka dowladd ayadu iskhilaafsan oo ayadu isburinaysa oo ninkii askariga aan ixtiraamayn oo ayadu aan maaragtay ixtiraamaynin ina shacabka ka hesho ixtiraam waa shay naadira weeyaan wax dhacayana maaha
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa dambe ayaynu ku sii soconnaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka ah ee doctor maslax waalaaba inoo soo jeediyo caawa waxa uu doctoorka ka hadli doonaa faa'iidada cunnada faybarka leh
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد xalaqadeena caawa waxaan kaga hadlaynaa ahmiyadda caafimaad ay leedahay cuntooyinka ay ku badan yihiin faybarka ama maadada dufta ee xalaqadan waxay hordhac u tahay xalaqaadka soo socdo insha allahu tacaala aan kaga hadli doono cuntada dalka sida masagada galleyda haruurka sareenka qamadiga iyo waxyaalaha la midka ah ee dalkeena ka baxa inta badan ahmiyadda marka caafimaad ay leedahay cuntooyinka ay ku badan yihiin faybarka ayaan caawa ka hadlaynaa faybarka waa nooc ka mid ah nafaqada cuntada kaas oo laga helo cuntooyinka kala duwan waana nafaqo u wanaagsan caafimaad qabka dheefshiidka faybar waxaa loo yaqaanaa waa dufta cuntada ama waxaa loo yaqaano buunshada ama qolofka cuntada ay leedahay inta badan cuntada dalka ayaa laga helaa labo cuntooyinka ay ku yar yihiin faybarka ayaan u wanaagsanayn dadka caadiga ah walow ay jiraan bukaano lagula taliyo inaysan badsan maadada faybarka sida haddii buru qofka kaga taalo mindhicrada oo kale taas oo keentay inay dhuubmato ama ay yarayso dhumucda daloolka ee ay cuntada marto ee mindhicrada saddex maadadan faybarka ayaa faa'iidooyin ballaaran u leh joogtaynta caafimaadka jirka isagoo ka qayb qaata maaraynta xaalado kala duwan ee soo wajihi kara caafimaadka jirka waxa uu ka qayb qaataa caafimaad qabka dheefshiidka sida ka hortagga calool istaagga iyo la dagaalanka boogaha ku dhasha caloosha iyo mindhicrada afar faybarka ama dufta ama qolofta cuntada leh ayaa sidoo kale kaalin muhiim ah ka ciyaarta kontaroolka xaddiga sokorta dhiigga ee ku dhex wareegaysa dhiigga isagoo hoos u dhigaya burburinta iyo nuugidda karbohaydraytka ama tamarta iyo sonkorta jirka faybarka ayaa la aaminsan yahay sidoo kale inuu u wanaagsan yahay caafimaadka wadnaha waxaana cilmi baarsho la sameeyey ay isku raaceen in quudashada ama cunidda cuntooyinka uu ku badan yahay maadada faybarka ay hoos u dhigaan xayrta wadnaha iyo xididada gasha shan faa'iidooyinka faybarta ay leedahay ama dufta ama qolofta ay leedahay ayaa ka dhigaysa cunnada mid ay muhiim u tahay in la qaato si la mid ah noocyada kale ee cuntada marka laga reebo xaalado kooban kuwaasoo ay dhakhaatiirtu ka joojiyaan ama ay ka yareeyaan bukaanada inay quutaan cuntooyin uu ku badan yahay maadadan faybarka lix cuntooyinka uu ku yar yahay faybarka ayaan ahayn kuwo keligood loo baahan yahay in la quuto waayo jirka ayaa u baahan inuu helo xaddi ku habboon oo faybar ah ama duf ah maalin kasta waxaa ka mid ah cuntooyinka uu ku yar yahay faybarka sida bariiska baastada hilibka dufanta iyo cuntooyinka ku jira daasadaha ee la qasacdeeyey sida ukunta qudaarta la karkariyey iyo cunooyin kale toddobo cuntooyinkan ayaa laga yaabaa in dhakhtarku uu kula taliyo bukaanada ka xanuunsan ama la jiifa xanuunnada soo wajahay uurku jirta sida loola dagaalamo nabarada ama qabatiimada intaba siddeed bukaanada uu ku dhaco kansarka caloosha ama mindhicrada kuwaasoo aysan sahlanayn inay u saxaroodaan si joogto ah ayaa laga ilaaliyaa cuntada uu ku badan yahay maadadan faybarta ama dufta iyadoo looga gol leeyahay inaysan xirmin qayb ka mid ah mindhicrada taasoo keeni karta xaalad u baahan qalliin degdeg ah sagaal cunidda cunto isku dheelitiran ayaa u wanaagsan guud ahaan caafimaad qabka jirka iyo maskaxda marka laga reebo xaaladaha kooban ee aan kor uga hadalnay toban cuntooyinka laga helo maadadan faybarka ah aan ka soo sheekaynay waxaa ka mid ah masagada qamadiga digirta galleyda misirta mirayaasha dhammaan koostada bayturaafka timirta canuuniga mooska cambaha cambaruudka babayiga afakaadhaha iyo looska intaba ayaa ka mid ah insha allahu tacaala waxaana kaga hadli doonaa xalaqaadkeena soo socda insha allahu tacaala xalaqadeenna caawa aan kaga hadlaynay maadada faybarka ama dufta ama ganka halkaas ayaan kusoo koobaynaa aad iyo aad ayaa umahadsantiin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhow waxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markaaneh dhegaystayaal gobolka baay dibadbaxyo looga soo horjeedo maamulka la baxay koonfur galbeed laguna dhaawacay ciidamo ka tirsan kuwa itoobiya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada qansax dheere ee gobolka baay iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay soo tariyeen falalka isugu jira dilalka iyo dhibaatooyinka kala duwan ee lagu eedeynayo guddoomiyaha degmada qansax dheere ugu magacaaban maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa waxaa halkaasi ka dhacay dibadbax ka dhan ah maamulka maanta ayaa waxay dad badan isugu soo baxeen degmada qansax dheere ee gobolka baay kuwaasi oo dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan dhibaatooyinka ka jira degmada mid ka mid ah dhallinyarada magaalada qansax dheere ayaa waxa uu ka warmay dhibaatada ay dadka ka cabanayaan degmada qasaca dheere ee maaragtay waddooyinkanba dhibaatooyinkeed waa soo yaryar laabteen isdaba joogay ahaayeen degmada daliil fara badanaa ka dhaceen sida saldhigga degmada lagu xukumo rag badanaa lagu dilay oo maaragtay dadka dilayna gudoomiyaha degmada iyo maaragtay dadka taliyaasha degmada joogaan oo xukumayaan ka maaragtay dileen dacwo badanaa la gudbiyey oo dowladda federaalka hataa waa kiiskaas dacwooyinkaas waa haystaan laba bilood ka hor ayaa nin kale maaragtay degmada lagu dilay ninkii ayaa la xiray marka sidaas darteed shacabkii waxay sameeyeen gudood la fili karin ayay sameeyeen way soo wada baxeen in la wareystaa la rabay meeshii shacabka in laga wareysta la rabay gudoomiyihii degmada oo u xirneed oo dhibaatina wareysigiis maaragtay maamulka koonfur galbeed qaatay dadka dibadbaxa dhigayeen waxay ka dhigayeen meel kasto maaragtay siyaalo ah waddooyinka xarumaha maaragtay dowladda maaragtay ku magacaabaneed oo ku shaqeey jireen ayay ka dhigayeen marka waxay damceen ciidamada etoobiya meesha joogaan in loo adeegsado ciidamadii etoobiya ay soo baxeen kaariyaasheeda lasoo baxeen askar etoobiyaan hataa dhagax intii lagu tuuray lagu dhaawacay marka markay arkeen etoobiyaanka dhibaatooyinka shacabka lagu hayay iyo sida shacabka u gadoodeen waxay u laabteen xeradooda dib ugu laabteen
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii ammaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي